Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah iyo Hay'adda Qaxootiga ee Barakacyaasha Jubbaland ayaa dib-u-dejin u sameysay qoysas barakacyaal ah oo loo yeegleeyay guryo xal waara oo gaaraya laba boqol iyo konton guryo. Guryaha xalka waara ayaa maanta dib-u-dejintii ugu horreysay lagu bilaabay toddobaatan qoys oo barakac oo danyar ah. Guryahan ayaa waxaa laga hirgeliyay deegaanka Islaambul ee waqooyiga degmada Kismaayo, iyadoo ay munaasabadda xariiq-jarka goobjoog ka hayeen mas'uuliyiin ka socda dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay'adaha caalamiga. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga ee Barakacyaasha Jubbaland, Cali Aadan Cali, ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay dib-u-dejintii ay u sameeyeen barakacyaasha.
waxaan maanta meeshaan u joognaa dhulkan ee in badan dadkeenna ay u yaqiineen iyo hay-adaha samafalka dhulka xalka waara laga bilaabo maanta dhulkan waxaa loo yaqaanaa ama loo aqoonsan doonaa dhul layidhaahdo tuulo layidhaahdo ama magaalo layidhaahdo halgan magaca halgan waxaa bixiyey madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam saas darteed waa naga ogeysiis wixii maanta ka dambeeya waxaa sharaf weyn noo ah markaa maanta inaad nagala soo qayb gashaan mar labaad xarika jarista xafladan guryaha cusub ee dadka danyarta lagu dejinaya barakacyaasha ugu dambeyn wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga ee jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed oo xariga ka jira guryaha xalka waara ayaa ugu baaqay bulshada inay ilaashadaan guryaha la siiyey waxaan rabnaa in lagu baraarujiyo dadku inay isku tashadaan annagana waxay noo tahay cibrad inuu adduunku isbedelo inaan isku tashanno hogaamin la imaanno hal abuurna la imaanno annagoo raacayno siyaasadda madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan rabaa fursaddan inaan si gaara uga mahadceliyo guddiga qaxootiga ee barakacayaasha uu ugu horreeyo guddoomiye cali oo runtii mas-uuliyaddan ilaahay hortiisana ku weyn bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland hortoodana ku weyn ay qaadeen dadaalka ay bixiyeen yogleelidda meeshan aad u quruxda badan ee dadka masaakiinta ay gacanta ku hayaan iyo mar walba siday ugu taagan yihiin difaacidda u ololaynta xuquuqda dadkaas maxalla danta yar aad iyo aadaan uga mahad celinayaa waxaanan ballanqaadaynaa inaan ku garab istaagno waajibaadkooda shaqa